saakay adigu abbaaro saddex saac iyo qadar daqiiqada ah iyo meel magaalada doolo u jirto afar iyo toban kilomitr dhinaca dalabxaa wadada dalabxaawiyo doolo isku xirto gaari dad shacaba ay leeyihiin ay wataan oo rakaab ah oo odayaal iyo dad ay saarnaayeen dumar iyo ragba isugu jiro yaa degmada doolow ka baxay waxaa qarax lagula eegtay meel afar iyo toban kilomitr u jirto magaalada doolow oo unsi jaqaa la yidhaahdo halkaasaa qarax lagula eegtay nin baa ku dhintay qaraxaas dad ilaa shan qof gaarahayana waa ku dhaawacmeen oo dhaawacooda wax culus iyo wax fudud ba isugu jiraan sidoo kale gaarigiina waa ku burburay qaraxu saaka meesha ka dhacay sidaasuu ahaa khasaarihiisu gartay marka yaad qaraxaas ku tuhmaysaan in ay halkaa dhigeen
qaraxaas waa iska cadyahay tuhun kale iyo hadda iyo ebel baan u malaynayaa iyo saasay tahay midna uma baahno qaraxaas nimanka soomaaliya caasimada qarxinhayay oo gobolada qarxinhayay oo ciidamada qaraxa u dhigahayay oo dadka qaraxa ku leynahayay baabuurta ugu xirahayay oo khawaarijta ahay oo al-shabaab nimankaasaa qaraxa ka dambeeya ayagaa dhigay meesha qaraxaasna ayagaa geystay waa tahay waxaan ognahay baladaxaawo iyo doolow iyo sidoo kale degmooyinka qaar ee gobolka gado inay ka mid yihiin meelaha ugu amniga badan see al-shabaab ugu suurto gashay in nawaaxiga doolow ay qaraxyo ku aasaan al-shabaab horta dadkay ka mid yihiin oo dadka deegaanada degan dad ajaanib ahoo meelo kale ka yimid wax yarbaa ama qaybo ka mid ayagu ha ahaadeen laakiin dadka soomaalida ahoo gobolka degan bay ka mid yihiin weliba qabaa'ilka gobolka degan bay ka dhasheen aqoon bayna u leeyihiin dadkiina waa yaqaanaan dhulkiina waa yaqaanaan marka dad meel kasoo duulahayo oo ciidamo ahoo markiiba soog badan oo la arkayo lasoo sheegahayana ma aha nimanka qaraxa geysanaya niman dhuumashaal ahoo qaraxa dadka iska qarinayo si dhuumashaa ku geynhayo weeye jidka saasayna ugu suura gashay dhuumashay ku imaadeen qaraxa meesha ku dhigeen waadna garanaysaa oo bartilmaameedka qaraxa dadka shacabka ah lala eeganhayo wax la iska dhigay oon bartilmaameed lahayn oo khalkhal un looga jeedo inay tahay wa waad arkaysaa
waa tahay waa markii labaad dabcan doolow waxaan ogeen in toddobaadii ka hor ay baabuuro qarax geliyeen ma la isdhihi karaa habacsanaan dhanka hay-adaha ammaanka ayaa jirta maadaama taliyihii nabad sugidda gobolka ah tahay arrintaas runtii ma ahan sidaa ma ahan caasimada muqdisho oo intaad aragto ciidan ah iyo intaad aragtay oo mas-uul ah iyo intaad aragto hay-adihii amniga ah ay isdaba yaalaanba iyo wax ka dhacahayeen marka waa la dadaalhayaa hay-adihii amniga waa dadaalhayaan waa shaqaynhayaan habeen iyo maalin fogta waa raadiyaan waa ku baxaan meeli wax lagu sheego shaqadii waa wadaan laakiin dhacda mar dhacday looma nisbayn karo ama looma dhihi karo haydaha amniga dabacsan oo dilaac dhinaca haydaha amniga ka yimid buu ku dhacay arrintaas lama dhihi karo waxaan ognahay in dhowr jeeroo hore howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanka inkastoo waayadan dambe ee hakad galeen maxaa sabab u ah howlgalladii ciidamada ammaanku ay samayn jireen doolow ilaa balad xaawo ilaa luuq ay ka samayn jireen wallaahi arrintaas way jirtaa haddaba waa la sameeyaa howlgallada oo way jirtaa waa la sameeyaa haddaba shaqadii howlgallada waa socotaa oo haddaba waa la sameeyaa laakiin inta badan hadda waxaa un la wada sugahayay howlgalkii weynaa oo madaxweynaha qaranka uu ku dhawaaqay oo fayskii labaad oo la dagaalanka nimanka al-shabaabka ah dagaaloonkoodu ahaa wixii hadda la sugahayo gobolka uu ka wardhowrahayay iyo deegaanada taas oo ciidamada kala duwan soomaaliya kuwa atmis iyo kuwa kale oo wadamada dariskaaba ay ka howlgalaan ay ka qayb qaadan ay ka qayb qaadan rabeen marka arrintaas un weeye arrinta hadda la tabahayo oo meesha ka maqan laakiin waa jiraan howlgalkii ciidanka gobolka uu samaynhayo waa socdaan habeen iyo maalin ugu dambeyntii jenaraale ma la isdhihi karaa maadaama gobolka gado intiisa badan amnigeedu uu aada u hagaagsanaa sanadihii hore ma la isdhihi karaa khilaafaadyada siyaasadeed ee gobolka hareeyey ayaa sabab u ah falalka amni darro iyo qaraxyada kusoo biiray degmooyinka qaar ee gobolka gado
taa lafteeda waa qayb waa ka noqon kartaa runtii maxaa yeelay meel uu khilaaf soo galay nimankan waxa ay rabaan wax yaroo khilaafa way raadinayaan meel uu khilaaf soo galay dad u midaysnaa shalay inay ayagoo hal mid ay dadka ay iska celiyaan nimankaas meel uu khilaaf soo galay marka waa waa waa ka imaan kartaa arrintaas waa laga dareemi karaa waa waa la dhihi karaa run maxaa idinkaga qorshaysan falalkaasi amni darro wallahi annaga ka hay-adaha amniga ahaan inaan shaqooyinkii aan haynay sii laba jibaarno dadaalkii aan wadnayn aan sii kordhino hawlgallayada hawlgalladii aan samaynayna gobolka aan ka wadnayna aan sii ballaarino qorshaha iyagu sidaa wey